waxaa gebi ahaanba gubatay qaybtii ugu weyneed ee qaalimada lagu samayn jiray isbitaalka madiina kadib markii dab uu qabsaday waxaana goobta ku basbeelay qaybtii ugu muhiimsaneed howlsocodka isbitaalka madiina oo ahayd saaladii ugu weyneed agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa u sheegay warfidyeenada in isbitaalka madiina uu qaabili jiro dadka qaba dhaawacyada guud ahaana xilliga la gubatay qaybtii ugu weyneed ee qaliinada oo halkii mar luu qali jiray ilaa ay lix bukaan
maanta dhibaatooyin aan haysato sababta waxa waaye meeshii aan ku shaqaynaynay operation teatrka isbitaalka adiga saakay saacadda markay ahayd afartii ani waa soo jeeday mar baan nalka tegey markaasaan aan waxaan idhi maxaa nalka u tegey markaasaa layidhi saaladaa gubanayso si yacni fiilooyinka isku gaagaarin hadda waa ka saaladii aan dhex joognaa sababta weli nooma caddo operationkan miiskan waxaa waaye kii aan bukaamada saarayna wax ku qalaynay kaas miid kale waaye saaladani tusaale weyn waaye oo markiiba lix qalin lagu galaayay hal taybal iyo hal alaab iyo hal qalab oo saalada yaalla oo badbaaday ma leh waa ujeedin korkeeda kulliisay noqotay dhibaatooyinu ku saabsatay isbitaalka waaye marka isbitaalkan isbitaal dhaawacyada la keeno waaye isbitaal qalliin waaye oo saaladiisa saan noqotay doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay in maanta hakad uu galo isbitaalka madiina maadaama qalabka wax ku fulin lahaya guud ahaan uu ku gubtay dabkii ka kacay qaybta qalliinka laakiin maanta isbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis sababta daraaddeed waxaa waaye yani saaladii aan ku tashanaynay kan waaye qalabka xataa aan qalliinka ku gelayno si degdega inaan alaab ku helno maahne seedad hadda yacni diyaarsan baaxadda qalliinka aan geli jirnay ka adag ma hayno wixii oo dhan sidaanay noqdeen sidaanay ku baaba'een qaybta qalliinka dabku uu ka kaca waxaa ku dhoweed qayb ay jiifeen dad bukaanno ah kuwaasoo qaarkood hurdaya xilliga dabkuu bilowday cali maxamed waxau la jooga bukaan waxuuna v oda uga warramay sida wax u dhaceen yar baana kiciye lagu gargaraacay meeshanyar baa meesha lagu gargaraacay haddee bukaankaasa la joogo waa haddii yidhaahdo aan aanla tabagalay tabakal meel xagga geeno alaabtii masan usoo laabano joodrigii wixii haddaan aan xagga geeno dadka dadka ma jindhawaa haa waa loo karaa meeshan irdaa irda ku xigtay aweys maxamed cali wuxuu la joogaa bukaan jiifa isbitaalka madiina meel ku dhow qolkay ku jireen ayuuna dabku ka bilowday sidau u sheegay v o a waxay wax u dhaceen dabkii dariishad halkan oo nagu soo aadan midaana soo xigta uu ka bilowday marka dabkii waa isa sii qabsaday markiiba kaylaa bilaabatay bukaanadii aan la cararnay waxaan geenay bannaanka meeshaan wixii agab iyo alaabo oo isbitaalku uu lahaa kulli waa la ceemiyey bannaankaa loo bixiyey qaybtaas macal alaabteedii waa bastay xataa mutuneelka waa fufaqo waa jajabay sidaa arki doontaan kuu sahlanaatay inaad qof mirbeel ha qaadaan waxaa noogu sahlanaatay saddex qofaan ahayn aanan kula joognay marka saddexnaa sariirtaan geysaa qabsanay macal sariirtiisii aan kula cararnay
in ka yar labaiyo toban saac gudaheed ayaa dab wuxuu ka kacay qaybo ka mid isbitaalada madiina iyo banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo tegay labada isbitaal ayaa sheegay inay baarayaan waxa kulmiyey in labada isbitaal wakhti kooban gudaheed ay wada gubtaan cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho